Gudoomiyaha degmada Dolo Maxamed Xuseen Cabdi ayaa xarigga ka jaray beerta hanaan oo isugu jirta goobo nasasho maqaaxi loo qalabeeyey si casri ah goobo jir dhis hoolka shirarka iyo xafladaha waxaa ka qayb galay munaasabadda xarig jarka gudoomiye ku-xigeenka degmada Dolow Aadan Barre Cali maamulka beerta hanaan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada Dolow Gudoomiyaha degmada Dolow Maxamed Xuseen Cabdi iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Dolow Aadan Barre Cali ayaa ku bogaadiyey maamulka beerta hanaan horumarka ay ku soo kordhiyeen degmada waxaan iskugu imaanin waa shay horumar ah shay xumaan maan iskugu imaanin xaaje kale maan iskugu imaanin anna guddoonka degmada ugu sarreeyey baan ahay meel kasta oo horumar uu ka jiro meel kasta oo bulshada iskugu imaanayso qof kasta oo degmadan joogo hadduu culmo udan yahay oo madaariis uu joogo masaajid hadday tahay haddii goob waxbarasho ay tahay haddii goob horumarineed ay tahay sanoo kale ay tahay dhinac kasta inaan tahay waa waxaan ku qasbanoo waajib aan u saara waajib waajib saaran waay ma aha wax oo sunno ah ama kii kale midna ma aha sababtoo qofkaan hadda arrintan sameeyey degmada wax fara badan buu ku soo kordhiyey waxa inta badan bulshada ay ka hadleenna waa ama dadka markay meel isku imaadaan ay ka hadleen waxaa weeye horumar horumar horumar bay ka hadleen marka gobolaashay waxaan leeyahay hadday- hadday isxilqaantay ay horumar samaysay oo bulshadii iyo degmadii aniga mas-uulkan ka ahaa ay mataqaana wax fara badan ay ku soo kordhisay Een, kan iyo kuwo kale oo ilaahay ku siiyaan leenahay waxaa kaloon leeyahay oo wax loo daydo wax loo daydo waa gabar iyo wiilba kudayaashay sameeyeen inta kale inay ku dayataan rajaynayaa waad ogtihiin kow iyo toban sano ka hor doolar sii heed iyo maanta meesha maraysa furitaanka beertan hanaan ayaa ku soo aadaysa iyadoo baahi weyn loo qabay goobaha nasashada oo aan horey ugu jirin degmada doolow ee gobolka gado